arooryo suuban dhegaystayaal mar kale wafdi ballaaran oo ka socda rugta ganacsiga soomaaliyeed ayaa muddo laba toddobaad ku dhowba ku sugan dalkan maraykanka iyagoo kulamo kala duwan la yeelanayo ganacsato aqoon-yahano iyo hay-ado kala duwan waxaana safarkooda iyo howlaha rugta ganacsigaba aan ka waraysanay agaasimaha rugta mudane cabdi abshir dhoore waxaanan ugu horreyn weydiiyey ulajeedada socodkooda walaal waad mahadsan tahay annaga ujeedkanaga waxa ay tahay soomaaliya waxay leedahay dhinac wanaagsan inkastoo dawladnimadii ayna weli noo hagaagin dhinaca wanaagsan ee soomaalida ay leedahay waa dhinaca ganacsiga caalamka meelo fara badan baan tagnay si aan u sheegno soomaalidu inay yihiin dad leh runtii karti ganacsi marka maraykanka waxaan usoo gaarnay inaan la wadaagno hay-adahooda ganacsiga maamulada magaalada magaalooyin kala duwan ee soomaalida ay ku badan tahay in aan u sheegno soomaalidu inay tayo leedahay tayaduna ganacsiga aada u wanaagsan yahay hadday awoodaanna soomaalidu ganacsigoodu halkan soo gaaraba oo ay waddankaana wixii ay ka maalgelin karaan ay ka maalgeliyaan maadaama ay soomaali fara badan ay ku nooshahay gobolada qaar yaad la kulanteen intaa hadda aad joogteen magaalakee ayaad sa tagteen walaal maga gobolka soomaalida ugu badan tahay minnesota magaaladeeda minneapolis oo soomaali boqol kun kor u dhaaf ay degan yihiin ayaa waxaan soo joognay muddo usbuuca waxaan la kulannay meeyarka magaalada waxaan la kulannay secretaryga ganacsiga gobolka minnesota waxaan la kulanay senatorka laba senator baa laga soo doortaa mid kamid ah oo rag soomaaliya ay la shaqeeyaan waxaan la kulanay cabdi warsame oo kamid ah dadka degmooyinka gobolka mid kamid laga soo doortay dhammaanna waan u fasirnay in soomaalidu xataa ay diyaar u tahay hadday suuragal tahay inay halkan xataa nafskeeda maraykanka ay maalgeliyaan ma ahan keliya inaan soomaaliya maalgashi loo raadin kulankiini aad la kulanteen iyo fasiraadiini maalgelinta maraykanka aad ku samayn kartaan maxaa ka soo baxay oo aad isla meel dhigteen walaal gaar ahaan magaalada minneapolis oo soomaalidu ay ku dhiban tahay dhinaca deegaanka ay guryaha soomaalidu ay degan tahay waad la socotaa soomaalidu dad muslimiin ah oo inay riba guryaha ay ku daynsadaan ma rabaan sidaa darteed in laga keeni karo soomaaliya maalgashi guryo lagu dhiso kadibna ay dadka soomaalida ay iibsadaan ha kale oo suuragal ah oo ka wada hadalnay in la helo dhul ay soomaalidu dhisaan lagana furo mool iyo dukaamo ay soomaalida ay ku ganacsan cabdi abshir dhoore mudane agaasime bal inoo sharax rugta ganacsiga soomaaliya howl maalmeedkeeda iyo sida ay u shaqaysaba aada iyo aad baa walaal umahadsantaa rugta ganacsiga soomaaliya waxaa xubno ka ah gobolada soomaalidu maanta federaal bay u socdaan puntland baa xubin ka ah guddoomiye ku-xigeenadeedana kamid ah jubbaland baa kamid ah galmudug baa kamid ah guddoomiyaheeda rugta ganacsiga waxaa soo doorta boordka ay rugta ganacsigu ay leedahay shantii sanaba mar baa la doortaa soomaaliya ganacsigeedu awal wuxuu ka koobnaa jiray shan waaxood maanta wuxuu ka kooban kow iyo toban sidaa la socoto soomaalida ganacsatadeedu maanta ay gacanta ku hayaan waddankii oo dhan isgaarsiinta way kusoo biirtay waxaa kusoo biiray airlineska bangiyadii iyo xawaaladihii xataa waxbarashadii iyo caafimaadkii maanta waxa weye gacanta ganacsatadii ku jirta sidaa darteed rugta ganacsigu waa rug aad u ballaaran soomaaliyana micno weyn ugu far marka marka aad leedahay ganacsato xaggee ayay ka bilaabataa hanti ahaan iyo taya ahaanba walaal saddex darajay u kala baxaan ganacsatadu kasoo kalaatay tabar badan yihiin ganacsatada tabartooda hooseydo iyo ganacsatada dhexe iyo ganacsatada hantida waaweyn leh oo bangiyada iyo xawaaladaha diyaaradaha ilahay duu ku runyaha leh baa ah kuwa u sarreeya kuwa dhexe iyo kuwa hoose oo qaata suuqana ku gada waxa ay keenaan ganacsatada waaweyn rugta ganacsigu ma ka howlgashaa sidii aan shacabka loogu dhibi lahayn sicirka walaal macaana rugta ganacsiga mas-uuliyadda saaran waxaa kamid ah inay taageerto in suuqa oo noqdo suuq xor ah oo madax banaan oo ay ganacsatada ay ku tartanto si cid gaariha aysan suuq ayada u yeelan marka badeecadda markay suuqa timaado tartanka dadka shicibkaha wax gadanaya badeecadda wanaagsan islamarkaas tayadeeda ay wanaagsan tahay ayaa maaragtay idi rugta ganacsigu ay taageeraysaa adkeynaysaana waxaa marka jira tayo xun waa dhici karta in la keeno waddanka islamarkaasna aan la ogeyn waayo baaritaanka tayada waxaa naloo keenaya badeecadda ah weli ma dhamaystirna siib wanaag wasaaradda ganacsiga hadda mudane wasiirka cabdirashiid wuxuu keenay shirkad hadda kadib baari doonta tayada waxa naloo keenayo marka way soo kordhaysaa mar walba tayada suuqna cabdi abshir doore soomaalida in badan waxa ay ka caawdaan arrimaha sida hadda carabka aad ku dhufatay daawooyinka oo kale raashinka qaar la keenayo in xataa ama ay dhacaan ama aysan daawadu taya lahayn oo wax ku jira inaba ha yaraatee aysan jirin marka arrimahaas rugta ganacsiga maxay ka qabtaan rugta ganacsiga mas-uuliyaddeeda waxaa kamid a inay ilaaliso masaalixda ganacsatada iyo masaalixda ganacsiga isla markaasna ay xaq dhoofto ama ay maaragtay difaacdo dadka wax iibsanaya ama macaamiisha loo yaqaano masaalixdooda inay ilaaliso kalena shaqayso wasaaradda ganacsiga wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha kale ee ganacsiga oo hoos tago ay kamid tahay beeraha iyo xoolaha walaal macan waxa weeye waddanku maadaama uusan ahayn sidii la rabay ganacsatadan waxaa ku jiri kara dad aan wanaagsanayn sidaa darteed sharcigii haddii uu ganacsatadu khaldan yihiin soo qaban lahaa ama dadka ka dhicin lahaa naftirkiisa waa qabiyo shuruucdii la rabayna ganacsatada u heliyaanna waa qabiyo sidaa darteed waxaa la rabaa tartiib tartiib in wax loo hagaajiyo hal marna hagaagi doonaan ganacsataduna waddankay ka yihiin dad wanaagsan dad xun way leeyihin ugu dambayntii ganacsatada reer minnesota ma is aragteen haddiise aad is aragteen wax ma isla meel dhigteen walaal macaan aad iyo aad ganacsato soomaaliyeed ee ku nool gobolkaas runtii maanan filayin waa ganacsato xoog leh waxaanan ka wada hadalnay in ganacsatadaas iyo ganacsatada gudaha la isku xiro waxaan ka codsanay gobolkaas iyo maamulkiisa iyo madaxdiisa in sanadkii ama labadii sano mar magaalada minneapolis lagu qabto kulan ganacsatada gudaha ee soomaaliyeed ganacsatada gobolka minneapolis ee minnesota codkaasina waxaa u dambeeyey waraysiga aanu la yeelanay agaasimaha rugta ganacsiga mudane cabdirashiid dhoore